wasaaradda caafimaadka maamulka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ka daahfurtay barnaamij lagu xoojinayo daryeelka hooyada iyo dhallaanka barnaamijkan ayaa waxaa loo qabtay haweenka qeybta ka ah barnaamijka marwa caafimaad waxaana daafurkiisa ka qeybgeli mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland axmed maxamed cabdi wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka jubbaland oo daafuray barnaamijkan ayaa ka qeybgalayaasha ugu baaqay in aqoontooda ay bulshada ugu adeegaan waa la socotaanoo waa hawshii dee horay idinkugu soo qabsoontay oo aada mataqaanaay aada wakhti badan kusoo bixiseen inaad maantayto aqoontii iyo wixii aada soo barateen mataqaanaay aada dib u eegtaan oo aada refreshment ku qaadataan weeye intaas kadib waxaan rabaa inaan idinku baraarujiyo ama idinku booriyo in mataqaanaay aada dadaalkiina iyo mataqaanaay wixii aada baranayseen aada sii laba jibaartaan iyadoo aan ognahay dee duruufaha iyo xaaladaha lagu shaqaynaya iyo marxaladda aad ku shaqaynaysaan aan ognahay in dulqaad iyo sabir iyo badan aada muujisaan wasaaraddana dee waxaa weeye wixii dadaalkeeda ah ama door ay leedahay diyaar bay idinla tahay waxaan rabnaa marka fursaddan dee sidaa ah oo aada hesheen ayada laftirkeeda waxaa laga yaabaa gabdho badan oo reer jubbalana ama reer kismaayil ama gabdho soomaaliyeed inaysan helin marka in gabdhahaasna runtii aada uga faa'iideysaan oo aqoonta halkan aada ku qaadataan inaad mataqaanaa guryihii lagula laabto gabdhaha guryaha joogo laga yaaba inaysan fursaddan helin oo dee gabdho soomaaliyeed hooyooyin soomaaliyeeda oo aqoontoodii iyo iska yar tahay in waxaan idinku boorinayaa inaad ayagana mataqaanaa uga faa'iideysaan oo dee adinka aqoontiina mid halkan noogu kooban aysan noqonin aada baan runtii ugu faraxsanahay inaan maantayto halkan imaado idiinna furo waxaa weye wasaaraddana waxay bixin doontaa insha allah doorkeeda ugu muhiimsan haddii ilaahay ogolaado
si kastaba barnaamijkan oo soco doona muddo laba isbuuc ah ayaa door muhiim ah ka qaadanayo daryeelka hooyada iyo dhallaanka